wadada iskiiraasta degmooyinka gaalkacyo cagaaran iyo bacaad weyn iyo weliba ku jira burbur xoogan kaasoo dhibaato iyo ka qabana dadka iyo baawireeyda wadadaas isticmaalasa maadaama wadada muddo iyoan helna waldayacti leh roobabkii ugu wadayna burburan jeesideena marowka wadadan iyo weliba saameyn kuweelata iyo hanraabta uureyda waayeelada iyo ganacsiga magaalooyinkaasoo adkaatay inay si fudud iyoon isku gudubaan waxaana ku mid a gaadiidleyda iyo bulshada oo la hadaleen warbaahinta iyo weliba iyo dalbadana in laku garab siiya sidii wadadaas la dhisi lahayee iyona diyaaran ay inay ku qiib qaadaan maadaama iyo dhibaato ka qabana dadkii bacaadweyn iyo ilaa iyo u socday meesha layihahda gaalkacyo waa la kala go-an yahay waddadii waa burburdhay waxyaalihii emerjensiga ahaa oo magaalada loo aadi jiray dadkii way isku socodkii oo dhan baa xaniban kuwa dheerdheer oo safarada dheerdheer oo gala oo baabuurta safarada dheerdheer galana kaba sii daran dhaqaalihii puntland wuxuu u baxay waddanka dibaddiisa qof kasta hal sano markuu shaqeeye ama laba sano shaqeeye iskaraab buu noqdaa si baabuurta iskaraab u noqoto u burburayso baa dadkiina wuxuu noqday iskaraab u noqday qof walba mid kaliyaha beela iyo mid dhabarka beelu noqday marka waxaan cabashada u dirana madaxweynaha puntland mudane madaxweyne waxaan ku leenahay waxaad u hilisaa sacabkaaga waxaad u hilisaa dadkaaga waxaad u hilisaa deegaankaaga waxaad u hilisaa waxaad noogu hilisaa naf iyo maalba waa lagu burburay wadadan marka wadadan waxay u baahan tahay qorshab dhammaystiran dadkan wax ku baaqda ma jiraan annagu marka waxaan rabnaa cabashadayadaa in si degdega looga soo jawaabo mudane madaxweyne waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tahay isbeddelkii dambe iyo doorashadii dambe waad ogeed gobolka mudug waan abaal sheeganaynaa gobollada kalena waa nugu ogyihiin abaal sheeganaynaa waxaan ku leenahay madaxweyne sidaan kuugu hiilinay adiguna maanta noogu hiili waddadii noo dhis waddada u dhaxaysa bacaadweyn iyo gaalkacyo oo burbur baahsan uu soo gaaray waddadaasoo in badan cabashadeedu ay taagnayd wax badanna aanu ka qaylinaynay ugu dambayntii halkan waxaan ugu soo booqday lix bilood ka hor madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni waxaana noo ballanqaaday inuu waddadaas wax ka qabanayo oo dhisayo run ahaantii weli ma hayno waddadiina way ka sii dartay hadda waxay maraysaa in la mar waayey madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ballantii uu noo qaaday inuu fuliyo annagu waxaanu nahay dad canshuur bixiyayaal ah oo waxa weeye xamaalato ah annagoo canshuurtii bixinayna baanu haddana qaaraan dheeraada bixinaa oo waddooyinka aan ugu talagalnay sida cildaahir oo kale waxaanan diyaar u nahay wax kasta oo horumar ah oo dalka loo qabanayo inaannu garab istaagno wasiirka cusub maadaama uu cusub yaha u cudaarayna laakiin waxaan leenaha fariintayadu hadday ku soo gaarto jawaab degdegaan kaa sugaynaa haddii lahaydmo waxa weeye wasiir jaamac halkaana lagaa sugayaa bacadooyin baa lagaa sugayaa si khaasa waxaan rabaa halkaa inaan kala dadka matalaada gobolka mudug puntland uga mid ah oo xildhibaanada leh oo wasiirada leh oo agaasimayaasha leh cid walba oo ay khusayso khaasatan gobolka mudug oo siyaasad ku matasha gobolka mudug oo puntland ku matasha halkaanaan ka sugaynaa magacyadoodana qaarkood waa sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa dowladda puntland in ay shacabka adeegan u sahasho in wax looga qabto taasoo dhibaato badan iyo burbura ka muuqdo waana adeeg kaaba isku xirka gobolada gaar ahaan gobolka mudugna muhiimad buu leeyahay sida aan waddadan ka aragnana runtii aad iyo aad bay u baaba'san tahay harafaad badan baa ka jira waxaan halkan baaq uga dirayaa dowladda puntland madaxweynaha ugu sarreeya iyo wasaaradaha iyo inta ku shaqada leh waxaanu leenahay haddaanu nahay reer bacadweyn iyo maaragtay reer gaalkacyo intaba waddadan madaxweyne dhibaato fara badan baa lagu qabaa khasaaro nafeed iyo mid maalintaba way geysataa waxaa ka dhaca shilal waxaa ka dhaca dhibaato waxaa lagu qabaa waxa weeye dhib oo maaragtay dadka waayeelada ah runtii dhibaato fara badan bay ku qabaan gaalkacyo iyo bacdoy waxay isku jiraan konton kilomitir konton kilomitir waxaa loo kala soconayaa laba saacadood iyo wax ka badan baa loo kala soconayaa halka magaalada burtinle oo intaas kasii fog loo socdo soddon daqiiqo ama ugu badnaan afartan daqiiqo marka waa dareemi kartaan waxa weeye dhibaatada halkaa ka jirta inta ay la eg tahay